waxaan isugu nimid inaan ka hadalno arrimo masiiro u ah ummadda soomaaliyeed ajandayaashii aan ka hadalnay markii aan isu nimid waxaa ka hadlay walaalahay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego sanadka labada kun iyo siddeediyo tobanka waa sanad muhiim u ah dalka soomaaliyeed waxaan kulligiin markaa idinka codsanaynaa inaad gacan ugu siisaan inaan ka wada hadalno aan ka heshiinno sida ummadda soomaaliyeed iyagu kaaftoomi lahayd tuugsiga uga bixi lahayd gaajada una soo saaran lahayd khayraadkooda waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ummadda soomaaliyeed waxaan idinkala codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan inaan go'aan ka gaarno nooca doorasho uu dalku yeelanayo waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dawlad noocee ah ayuu dalku yeelanaya waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan cadaalad noocee ah oo dalku heshiis ku yahay ayaan yeelanaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dal noocee ah ayaad rabtaan inaan yeelanno xiriir noocee ah ayaad rabtaan dalka dunida ku xeeran inaan la yeelanno su'aalo waaweyn oo sannado badan ay qaadanayso in laga jawaabo ayaa hor taagan ummadda soomaaliyeed labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyo labada kun iyo sagaaliyo tobanka haddii aan labada kun iyo siddeed iyo tobanka su'aalahaas aadka u adag la isweydiin labada kun iyo labaatanka ma gaarayno meesha aan joogno waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay shirka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ugu horreeyey in la bilaabay in la aqbalo inaan ka heshiinno sidii loo qaybsan lahaa khayraadka oo lagu bilaabay kalluumaysiga in loo ballamay labaatan iyo siddeed iyo maarso in la isugu yimaado baydhabo oo laga heshiiyo khayraadka intiisa kale sidaan ula soo bixi lahayn in lagu heshiiyo marka la isugu yimaado wakhtigaas isagaa doorashada noocee ah ayuu dalku qaadanaya laakiin waxaa la ysla gartay oo aan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo haddii ilaahay nagu guuleeyo inaan ka jawaabno su'aalahaas adag in awooddaa loo soo celiyo shacabka soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay macnaheedu waxay tahay madaxda qaranku waxay isla garteen inaan gelinno xoog iyo maskax walba oo aan awoodno si dalka loo gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod sidaad aragteen komunikeegii ka soo baxay shirkii madaxdu ay isugu yimaadeen ayaa lagu go'aamiyey in laga bilaabo maanta aan ka shaqayno in dalka la gaarsiiyo doorasho su'aalahaas waaweyn oo hor yaalla ummadda soomaaliyeed oo madaxdii iga horraysay ay ka hadleen inaan diyaar u nahay inaan u jawaabno waxaan soo jeedinayaa laba shay keliya qof walbaoo soomaaliyeed oo damiir leh oo doonaya inuu arko tilmaamihii madaxdu halkan ay ka muujiyeen oo ah inaan ku noqonno ka wanaagsanaanno sidii ay muqdisho ahaan jirtay iyo dalka intiisa kale gacanna siin labo qofkii aan gacanna siinayn oo aan rabin